magaalada caasimada ah ee garoowe hadda ammaankeedu aad iyo aad buu maaragtay u sareeyaa wax dhibaato ahna kama jidho waana meel maaragtay horumar ku socota oo dhismayaal badan ay ka socdaan oo airboorka uu ku jiro oo ay ku jiraan maaragtay dhismayaal casriya oo ay ku jiraan maaragtay guryaha maaragtay dadka danyarta dhibeysyada iyo barakacyaasha loo dhisayo oo ay ku jiraan maaragtay waddooyin oo ay ku jiraan maaragtay yacni in magaalada aan u qorsheynay in dhinacyo badan maaragtay ay u fido oo hadda sida ay u taal isbeddel weyn inuu dhowaan dhaco bayaan maaragtay u qorsheynay taasoo ah inay magaaladu maaragtay fiditaan xoog leh dhowaan samayso haddee dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedna waa maalgashanayaan si xoog leh u maalgashanayaan waana maaragtay waxaan ku khasbannahay inaan u adeegno oo maaragtay amnigooda iyo bilicda magaalada iyo maaragtay soo dhaweyn aan u sameyno cid kasta oo maalgashanaysa garoowe marka waxaan kuleeyahay boqol kiiba boqol maaragtay way wanaagsan tahay xiliyada ugu fiicneed bay ku jidhaa garoowe waayahay guddoomiye ciyaaro caalami oo ilaa heer soomaaliya ah oo dhinaca gabdhaha kubadda kolegaabaa garoowe ka socda sidee maamulkii degmada haddaad tihiin aada u aragtaan ciyaarahaasi iyo sida looga qeybgalayo iyo soo dhaweyntiina idinkoo joogay furitaankii waa mahadsan tahay sidaa u sheegtay hadde ciyaaraha maaragtay soomaaliya oo maaragtay gabdhaha ayaa ka socda waxaan halkan isugu yimi maamul goboleedyada maaragtay ay ka kooban tahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana martigelisay dowladda puntland waana markii ugu horeysay oo maaragtay intii hadda federaalka la qaatay ama intii burburku dhacay tan oo kale dhacdo ki ugu horeysay weeye waxaana u aragnaa maaragtay inay tahay horumar maaragtay kusoo kordhay puntland iyo soomaaliya si weynna maaragtay waa usoo dhaweynay haddana waa uga shaqeynaa arrintaasna waxa weeye arrin maaragtay mas-uuliyadda dowladda puntland ah amnigooda iyo in maaragtay sida ay ahayd cayaarahaas inay u dhammaadaan waa mas-uuliyad saaran dowladda puntland waana gudanaynaa haddii aan la idmo haddee waana soo dhaweynay waana sagootin doonaa ilaa hidankii cayaaruhuna maanta ay dhici doonaan maalinta saddexaad waxa weeye haddii aan la idmo intay gabagaboobayaan maaragtay de shaqadaasu dadkoo dhan bay maaragtay marti u yihiin puntland oo dhan bay marti u yihiin waana wax ka dhaca maaragtay caalamka oo dhan oo dunida islaamka ah wadamada islaamka ah oo dhan maaragtay tani way ka jidhaa maaragtay wax gooni aynu ku nahay maaha gabdhahana maaragtay haddee dadka qaar baa yidhi maaragtay gabdhaho waa qaaqaawan yihiin oo gabdhaha maxaa loo cayaarsiinayaa gabdhaha anagu intii karaankaya ah waa u sheegnay waa inay is asturaan oo xijaab soo qaataan oo maaragtay dhir madaxooda qarsadaan oo maaragtay intaasoo dhan baan ku lahayn waana la yiri arrintaasuna waxa weeye maadaama aan ummad islaama nahay waa intii la kari karo waa in la qabto hawshaas sidaa loo dhigo laakiin waxa weeye haddee waa mas-uuliyadda dowladda ciddii ay martigelisay oo iyadu ballan qaaday inay maaragtay amnigooda iyo sida habsocodka cayaaraha inay maaragtay inay maaragtay sidoodii ahaadaan waa sharafka dowladda puntland iyo dadka puntland midaasna waxa weeye mid aanu cidna uga hamranayno ma ahe waa mid aanu siday tahay ufulinayno haddii aan la idmo dee goboleedyada kaleba mar baa lagu qabanayaa midba mar annaguna markii wax soomaaliya ay leedahay oo puntland maadaama hooyo ay u tahay ummadda soomaaliyeed oo statekii ugu horeeyey oo federaalka nidaamkiisa ku dhisay oo dastuurkiisa ku qoray aanu nahay hadde waxa weeye inaanu gardaadino oo macni hooyo u noqono waa waxaan markii horeba u diyaar garoonay tiibaynana tan ka mid tahay aada iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa waaya guddoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo dhinaca dhulalka oo noqday mashaakilka ugu badan ee dowladda hoose ay xal u raadiso gaar ahaan maamulka degmada garoowe dhowaan waxaa jiray in dhalinyaro ay cabirteen dhulka garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe dhowaan waxaa jira adna inaad safar ku tagteen adiga mas-uuliyiin kale aad hogaabinayso oo aad soo calaamideyseen intii dhulka garoonka loogu talagalay maxaa iska bedelay oo safarkaasi u daarana aada garoonku tagteen sida aada u sheegtayba maaragtay dad dhalinyaro ah oo deegaanka ah ayaa maaragtay garoonka dhexdiisa dhulkiisa maaragtay qeyb ka mida degay dadkaasna waxaa bulkeeti iyo adigu waxyaalo lamida bay geeyeen waxbaan ka dhisaynaa bay yidhaahdeen wixii ay sheeganayeen oo iyagu noo sheegeenna wax maaragtay aanu ku qanacnay oo maaragtay in garoonka loo dego ama loo googoosto ah ma ahayn kabacdina anagu waxa weeye haddaanu maamulka nahay waxaanu ku talagalnay garoonkaas sina inayn u dhici karin baanu go-aansanay qoraal baan soo saaray garoonka in cidi dhex degto ama isku daydo waa iyada oo maaragtay la yiri garoowe maaragtay gabi ahaanba dhulkaa lala simay wax ka yar ma aha wax wax la qiimo ah bay xagga yaga ka tahay waana midaanu go-aanka ka gaaray oo warqadaas u saxiixnay guddiga yaga amnigu taasna haddee waxay ahayd inaanu maaragtay tallaabada ku habboon ka qaadno haddii maaragtay garoonkii maarata laga kici waayo oo ay noqoto sababtuna wax kale ma ahayn wiilash wiilasheeni bay ahaayeen laakiin haddaanu taadayno waxaa imaan lahayd in garoonka dhammaantiis oo ranweygu ku jiro in qof waliba qeyb goosto sababtuna waxa weeye qof lamida baa qeybtii kala goostay marka magaalado dhan baa u diyaarsaneed inay ku yaacdo haddii arrinta wax laga qaban waayo inaguna tallaabadii ku habboonayd baanu isu diyaarinay ilaahay mahadiis nasiib wanaag wiilashiyadii maaragtay waanu wada hadalay waxbayna naga maqleen saraakiisha ciidamaduna kaalin weyn bay ka qaateen oo ku jiro genaraal muxidiin iyo corneyl jimcaale guddoomiyaha gobolka iyo kulli waa isugu tagnay iyo taliyaha qeybta arrintaasna waxa weeye wiilasheenii waan wada hadalay waxaana marka u dambeysay isla garanay annaga iyo iyagu in puntland iyo garowe midna ayaan dan u ahayn in halkaa la dego oo la dhisto sidaas baanu kaga soo raray iyaga oo mana aqbalay aada iyo aadna ugu faraxsannahay haddana maaragtay haddee gruubkaas wayna aqbaleen waana ku mahadsan yihiin laakiin ciddii kale u hanqaltaagaysa waxaan leeyahay garoonka mar dambe cid ku noqon kardhah oo la aqbalayaa ma jidho cid lagala hadlayaana ma jidho haddee fariintaydu maanta waxa weeye garoonka garoon caalamiya weeye oo weliba si casri ah oo aada u casri u ah maaragtay dhismihiisa u socdo in maanta dadkii dhaqaala ku bixin lahaa ama hantidooda dhan u xaraashi lahaa oo reer garowe ay maaragtay iyagu khashkhashaan inuu dhismo waa nasiib darro weeye annaga dowladda ayna maaragtay maamulka ayna cidna ka yeeli mayno waxaana ballan qaadaynaa tallaabo adag oo aada iyo aada u kharaar inaan ka qaadno ciddii garoonka isku dayda inay wax maaragtay habsocodka iyo jiritaankiisa wax u geysato hadda oo la joogana garoonka waxaan ka wadnaa shaqo oo shalay aanu maaragtay daah furay oo ciid maaragtay inaanu maaragtay ku wareejinayno haddii alla idmo taasna waxa weeye hadda dowladda hoose sii bilowday cagafyadii kalena waanu u yeeray iyaguna saaka qeybii u horreeyey saaka ka qeyb galeen qeybihii kalena waa sugaynaa